gudoomiyaha baarlamanka iyo ku-xigeenkiisa xildhibaanada sharafta leh rag iyo dumarba dhammaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidaa la sheegay madaxweynuhu wuxuu igmaday ama i magacaabay hawsha wasaaradda arrimaha gudaha somalilan oo runtii ah wasaarad aada iyo aada u ballaadhan qiimo weynna dalkan ugu fadhida haddii laga eego dhinaca horumarka dhinaca nabadgelyada iyo dhinaca bulshadaba shaqadeedu waxa weya shaqo aada u ballaadhan waxaa hoos yimaada laamo fara badan oo ay ka mid yihiin ciidamada booliiska oo ay ka mid yihiin ciidamada ilaalada xeebaha oo ay ka mid yihiin miina baadhista oo ay ka mid yihiin barasaabada gobollada iyo degmooyinka oo ay ka mid yihiin maayarada oo ay ka mid yihiin madax dhaqameedada haddii ay yihiin salaadiin iyo cuqaalba iyo dad kale oo fara badan oo nimanka halkan laga sheegay oo dadka hoose ah runtii sidaa aan idinku sheegay waxa weeyaan wasaaraddaas waa wasaarad ballaadhan runtiina waxaan jeclahay halkii halkay maanta taagan tahay ee raggii iga horreeyey ay soo gaadhsiiyeen inaan ka sii qaado oo meel muxuu haayey aan gaadhsiiyo runtii aan jeclahay inay gaadho oo ah inay noqoto wasaarad gudan karta xilkaa ballaadhan ee laga igmaday haddii ay tahay xagga nabadgelyada waxaanu wadnaa mashruucyo fara badan oo ay ka mid yihiin sidii ay dadku u dareemi lahaayeen bulshada reer somalilan in wasaaradda iyo dowladdooduba ay u heelan yihiin in dadku markay guryahooda joogaan ama ay suuqa joogaan ama meherahooda joogaan inay dareemaan amni ballaadhan oo ay ku nastaan oo ay ku naaloodaan annaga oo tababar iyo wax kabedel ku samayn doonna haddii a la yidhaahdo ciidamada ammaanka dhammaantoodba waxaa kaloona ku dadaali doonnaa haddii a la yidhaahdo inaanu bulshada dhadhan siino ama aanu kor u sii qaadno cadaaladda iyo sinaanta waxaanu ku dadaali doonnaa haddii a la yidhaahdo inaanu ilaalino xuquuqal insaanka shacabka reer somalilan maadaama aanu xukunno ciidamada ilaaliya lowana ordarka ama sharciga oo ay noqdaan aanu walaalayno ciidamada lowana ordarka sugaya iyo bulshada reer somalilan oo ay bulshadu aaminto ama ay dareento in xuquuqdooda asaasiga ah aan iyo madax bannaanadooda aan lagu xadgudbin marka laga reebo cidda sharcigu jideeyey ama dembiilaha ah ama garsugaha ah waxaanu ku dadaali doonaa inaanu horumar ballaadhan ka samayno gobollada iyo degmooyinka annagoo adeegsadayna maamulladana hoos yimaada sida barasaabada iyo maayarada howluhu waa la kala leeyahay waxna waa fulin waxna waxa weeyaan siyaasad samayn iyo dabagal marka annagu waxaanu yeelan doonnaa doorkaa inaanu siyaasadda dalka lagu horumarinayo aanu samayno dabalgelkeedana aanu yeelo aanu yeelanno hay-adahana hoos yimaada ee gobollada iyo degmooyinkuna ay fulinta yeeshaan waxaanu ku dadaali doonnaa inaanu gacan qabanno hay-adaha si ay u gudan karaan waajibaadkooda qaranku ka doonayo bulshaduba oo ah horumarka annagoo wixii aanu kaga tari karno dhinaca dowladda dhexe ka tari doonna annaga oo u salaaxi doonna haddii a la yidhaahdo shacabka ay u shaqeeyaan inay iyagu waxa ay cashuura u bixiyaan ma wixii kale contribution lafteeda ee horumar ah inay ku caawiyaan sida ta iminka aanu wadno oo kale ee ah dibahabaynta bilicda magaalooyinka oo runtii bulshadu ay soo dhowaysay inay aada uga qayb qaataan arrintaa runtii aan jecalka inaan ka sheego warar baa dhanxiirku dhinac eriyey oo ah in dadka masaakiinta ah ee ganacsada ee tamarta yar ee meelaha qaarkood fadhiya in muxuu ahaaye la xaaqayo oo quruxdu ay jiiri doonto taa waxaan leeyahy waxba kama jiraan quruxda iyo ninka miskiinka way wada socon doonaan qofna meeshiisa laga qaadi maayo laakiin waxaan doonaynaa meesha uu fadhiyaa inay noqoto meel nidaamsan oo nadiifa oo wanaagsan dadkaana ilaa aanu u helno meelo ka qurux badan ama ka wanaagsan oo aanu u samayno meelaha ay fadhiyaan waxaan u ogolaan doonaa inay ku shaqaystaan wixii aan dee meel wada bartankeeda ama dee nidaamka ku xunaan ahayn laakiin dadkaasu ma noqon doonaan dadaanu dhibno waxaanu la qabanno mooyaane haddii aan la yidhaahdo waxaa kaloo injeclalka inaan ka sheeg